mudane madaxweyne aad baan kuusoo dhaweynayaa shabakada wararka gather timesna aad bay kuusoo dhaweyneysaa aada umaadsan tahay mudane waxaan la soconaa shalay in doorasho ka dhacday cabudwaaq lagugu doortay xilka madaxweynaha galgaduud sane marka bal ugu horreyn nooga waran sida doorashadaas ay u dhacday
aada umaadsan tahay dhegeystayaasha idaacaddana waan salaamayaa doorashadii waxay dhacday shalay sidii la rabay dabcan quorum baa meesha ka dhacay baarlamaanka galgaduud sane wuxuu ka kooban yahay afartan shan xubnood waxaana la aasaasay adiga laba bilood ka hor marka intaa iyo waktigaas waxay ku jireen abaabul si loo dhamaystiro hay-adihii maamulka marka shalay taas suurtagal noqotay waxaa weye madaxweynihii waxaa u tartamayay aniga qof kale la tartamana waa la waayey marka way ku sahlanaatay inaa aniga soo baxo marka gacan saar baa laigu doortay gacan taag midda kale waxaa weye madaxweyne ku-xigeenkiyaa la doortay waxaa u tartamayeen laba xubnood xubin kamida murashaxii madaxweyne ku-xigeenkii wuu imaan waayey marka baraxilabaanada hoogaa buuq kadib iyo hoogaa siijin kadib waxay go-aansadeen inay doortaan cod loo qaado in doorashada dhacdo sidaas daraaddeed waxaa kusoo baxay madaxweyne ku-xigeenka sidaas daraaddeedna meeshay ku dhamaatay dhismihii hay-adii hay-adihii dowlad goboleedka galgaduud sare dabcan madaxweyne marka laga soo tago doorasho shaksi walba waxbuu ku kaambeyn garayaa ama uu soo bandhigaa intaan la dooran ka hor marka maxaad soo bandhigtay waxyaalaha aad isleedahay codkaas waad ku heshay ama baarlamaanka galgaduud sare way kugu doorteen maxaa ka mid a
horta annaga kambayn iyo boorar iyo ladejinaay iyo waxaas maana sameynin haye
waxaanu toos ula hadlaynay horta dadka idaacadaha iyo waxaasi midda kalena waxaan si toos ula hadla la dhaqmaynay una qancinaynay xildhibaanada oo wareysanayay murashaxiinta aniga dhankeyga way iska saarinayd aniguun baa soo haray madaxweyne u taagan nin kale taagnaana wii tanaasulay marka waxaa barnaamijkeyga koowaad waxaa weeye deegaanadan waa deegaano aada ugu dambeeyo deegaanada kale dalka soomaaliya si kastay uga dambeeyaan xagga adeega caafimaadka waxbarasho saarab cabirka insaanka horumarkiisa waxa lagu cabiro marka loo fiiriyo meesha ugu hooseysay ku jiraan midda kale waxaa jira deegaankan waxaa ka jira muddo sanooyin badan talaqooqa bulshada oo haddana isku meel aan isku soconaynin oo magaalada kala degan oonu qof qabiil kastoo ama jufo kasta oo dhinaca xiratay oo isku soconayn marka mid markii ugu horeysa ma aha in maamul isku dayo deegaanka laga sameeyo dadkii deegaankan un baana dubin jiray kii ugu dambeeyey shaqeeyana wuxuu ahaa muddo saddex sano u shaqeeyay oo kii ahlusunna si fiican u shaqeeyey laakiin ayaan daro isagana laad baa lagu dhuftay danaha guud waxaa laga horumariyay dana gaareed xisbii jufo wax noocaas marka aniga barnaamijkeyga ko waxaa weeye marka ugu horeyso dadka inaan dibashiisiin kasta madaxabuuro magaalada isku furnaato haddaba way bilowday waa barnaamij ay bilaabeen dhaqanka deegaankan iyo xildhibaanada cusub golgaduud sare magaalada hadda way isku furan tahay sidii hore ma aha meeshaan rabaa hadda maraa xaafad kastaan tagaa saaka xitaa magaaladan ku lugeeyey waa waxa dadka baran oo oo ka cusub dad wax sheeganaayo baawuro iyo guryo iyo waxaa isku qariyaan dadkaygaan dhex maraayey qaar icaaya iyo qaar ii sacdiya ii sacdiya u badnaayeen marka qaar qaar istaaga iyo qaar fadhigoodii u salaama marka waxaan nahay aniga kii fadhiya iyo kii istaagaba kulli madaxweyne aan u ahay qof wastana wuxuu xaq ugu u leeyahay aragtidiisa iyo xaq uu u leeyahay inuu diido waxaa ahmiyadda ugu weynaa in danta guud ka wada shaqeyno insha allah taas waa midda ugu horeysa midda labaad waa dhaqaalaha deegaankan oo baaba ah ayagana korsida loo soo qaadi lahaa iyo amniga waa iswata amni keligiisa wax mataraayo waa shaqa abuur iyo dhaqaale warshaqeyryaryar waxaasaa loo baahan yahay iyo amni oo iswata ciidamo la sameeyo oo beelihii deegaankan ku midaysan yihiin oo hal ciidan noqda intaa waxaa deer waa infrastructureka ama dhismaha wadooyinka iyo korontada iyo waxaas aada uga fiicanta magaalada iyo biyaha laakiin wadooyinkii baaba ah oo diiqo hadda roobba ilaahay dhibaanoo keenay laakiin diiqaa meesha sadda fadhida welina wufuud badan oo caalaanisheena u imaanaya marka arrimahaas inaan wax ka qabto waa wix ugu horeeyo oo hamyigeyga aan u dadaali doono hagaag mudane ka sokow in lagu doortay deegaanadaas sidaan ognahay waxaa ka haramiya maamul la yidhaahdo galmudug ama ku magacaabanba yuusanba ka talin marka xiriir caynkee ah idinka dhexeeya idinka iyo galmudug
walaal aniga galmudug waxaanu nahay laba maamul oo darisa oo ka dhexayn karta daris wanaag iyo walaaltinimo iyo wax wanaag dadka deegaankan way ka baxeen galmudug qaybna kama ah bilowgii galmudug dhismihiisii galmudugta cusub maxaa yeelay aniga laftigeyga taariikhdayda lama qarin karo galmudug wax baan kasoo dhisay laakiin tan maahayn galmudugda kale ahayd oo ka shaqaynaysay deegaankii dadkaan dadyoga deegaankaan ay u midayn lahayd laakiin waxaa soo baxay shaksiyaad oo laba tuulo uu ka fakeraayo aysan ka fakeraynin deegaanada dhan galmudug ka koobnayd annaga galmudugta horaan ahayn waxaana keennay waana u tanaasulnay galmudugtaan cusub hogaankii galmudugtaan cusub ayaan daro waxay ka bixi waayeen laba degmo labadaa degmana ayaga laftigooda waxba uma soo kordhin waxay usoo kordhiyeen dib iyo iyo maxaan ku dhahaa amni daro marka dadkii deegaankan waxay goobteen inaysan ka mid ahaanin mar dambe maamulkaasi oo u shaqaynayo qaab beeleed oo hoose ah marba haddii dalka saan lagu kala baxay oo beel walba oo guryaheedii yani habaysatay oo danaheeda ka shaqaysanayso haddii beelo beela loo kala baxay dalka waxna ka bedeli mayso dowladda federaalka inay galmudug u aqoonsatay maamulka keliya maxaa yeelay inta annaga soo bixin ayobaa lesunaa meesha joogtay oo iyadana qaybo kamida gooladan dhexe ka arisa marka annaga waxaanu nahay un dadka isqashtay danahooda ka shaqaysanayo cidna cadow ku aheen cidna ku duuleynin cidna aysan ka warshinin ka shaqaynayo danahooda hasana laakiin waxay u taagan yihiin in waxooda deegaanadooda iyo dadkooda un iska arimiyaan laakiin mudane mana yeelayaa faragelin iyo sheegasho meelo kale ka yimaadaan dowladda federaalka soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa in waana ognahay kulligeenna waana ka daragsannahay dowlad goboleedyada la dhisaayo qaab sharci waafaqsan dastuurka uguma dhisin waana xaaraan weeye qaabkay u dhisan yihiin ama ama meel kasta ha ka joogaan
mudane marka
annaga marka waxaan ka codsanaynaa maadaana dad shabaabuley deegaankooda iyo masiirkooda ka shaqeynaya ayagana federaalka inayna dhexgeliyaan nala shaqeeyaan haddii nala shaqeyn waayaan dee naalad dad annaga naga horeeyey baa hore saa u tashtay dowladda federaalka way la shaqeyn weynay danahooday qabsay annaga danayna ka qabsanaynaa ilaa dowlad xalaala soomaali timaado si siman soomaalida uga dhaqmayso marka laga soo tago mudane inaad tiri galmudug ka mid mayihin ama nama matasho haddana waxaa jira shakhsiyaad aada isku beel tihiin oo heer madaxweyne ku-xigeen ilaa wasiiro oo ku sugan cadaado kana mid a maamulkaas islamar ahaantaana matala deegaanka aad hadda adigu deegaanka aad madaxweynaha lagugu doortay marka dadkaas xitaa ugu yaraan uma diyaarsanidin miya inaad wadahadal la furtaan si idinkoo codkiinu midaysan yahay xitaa aada xuquuqdiina u wada raadisaan
walaal aada umahadsan tahay su-aashaas dad waa jiraan oo weli galmudug sheeganayo oo deegaankan kasoo jeeda ama magac magaca beeshaana sole maxaa loo qarinaya dalka beelo beelo u kala gabay beesha sole kasoo jeeda oo galmudug sheeganaya waa jiraan waana dad yar galmudug meeshaan dabin bay ka ahayd aasaasana way ka ahayd laakiin wix kasta oo la dhiso maaha qur-aan oo la taaban karin dadka dalahooda kuma arkin waxaa jeclaan lahaa caabud waaqiyo deegaanada inaad timaadid maamulkan sida taageerada balaaran loo hayo dhaada ku aragtid oo warkeyga iska qaadan oo aduga timaadaan aad soo wareysataan dadka boqolkiiba toddobaatan ilaa sideetan sida qiyaasayo magaalada barnaamijkan aad bay u taageersan yihiin maxaa yeelay waa barnaamij ka yimid dhaqankii markii hore hadhowna qabaa'ilkii ayaa ku midowday inay dhistaan hay-adahan iyo dowladdan marka nimankaasi dee ama dadkooda dhinac ka raacaya ama ama dee shaaha iskaga cadayaan cagaar
hagaag marka ee, ee, goorma ayaa lagu wadaa in ama laga yaabaa inaad soo dhisto golaha fulinta ee maamulkaada
horta waxaa beesha ku dhacday eh, taasi marka eh, taasidana beri bay dhacaysaa aaskii hogaaskii hogaas eh, eh, ciise marka marka taasna dhaafto waxaa ku xigta eh, doo- dhaartii ama caleemasaarkii madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa dib loo dhigay aaskaas kadib taasida markaan ka baxno ayaa markaa la dhisi doonaa caleemasaarka dhici doono isbuuc kadibna haddii ilaahay ka dhigo ama toban maalmood ay u badan tahay waxaan soo dhisaynaa gole wasiiro ama ama gole deegaan saan anaga sidaan sidaan rabtaan u qaabtaa ama gole deegaan ama gole wasiiro oo kooban sagaal ilaa laba iyo toban xubnood ka kooban Eh, wasiir ku-xigeenana yeelanaynin agaasimayaal guud iyo wasiiro un isla magacaabi doono dadka deegaankaana kaga shaqeeya marnooda Ee, marka taas wuxuu ku imaanayaa tashi iyo awood qaybsi ee beelaha deegaanka aan ku joogaan ee, ugu dambeyntii sidee ugu diyaar garowdeen aaska ogaaska marka oo lagu wada in beri cabuudaq uu ka dhaco Ee, aadka mid- ugaas midda kale maxaa ka jira midda kale maxaa ka jira in ee, madax ka tirsan dowlad goboleedyada ay kasoo qaybgeli doonaan sida puntland jubbaland iyo dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya
oo runtii aniga xoogaal waxaan u ahay in aas si fiican loo abaabulay dabcan eh, waxyaabo oo cusub weeye Eh, waxaana lagu aansaday eh, maadaama federaalka iyo qoyska gaaska ee iyaga waxaan eh, ka shaqeynaya hawshaan gacanta ku qaada iyo ugaas taakooy iyo dhaqankaa ka shaqeynaya marka waxaa lagu aansaday in eh, maadaama maamulkeena shalay un la dhisay xasaasiyaadka jiraan ee, bulshada boqolkiiba shan xitaa haddii dad diidan ee, baa baa laga yaaba inay joogaan ma rabno marka aasku inuu bowdo iyo wax ka yimaadaan waxaanu rabnaa in si sharaf leh u dhammaado martidan banaanka nooga imaanaysadana amnigooda la sugo marka amniga magaalada waxaa weeye waxaa gacan ka geysanaya ciidan oo dowladda federaalka ah la keenay waxaan rajaynaynaa shaqadooda inay si fiican u gutaan annaga maamulkeena waxaan ka noqonaynaa taageerayaal yani gadaal baan ka taagnaanaynaa Eh, waxaa weeye madaxweyneyaal maamul goboleedyada inay yimaadaan baa laga yaabaa Eh, kuma caddayn karo halkan waa laga yaabaa Eh, hadday yimaadaana de si fiican baa loo soo dhaweynayaa
aad baad u mahadsan tahay ee, xasan gacaliye ee madaxweynaha dowlad goboleedka galgaduud sare waa kaaga mahad celinaynaa waraysigaadna siisay aada u mahadsan tahay shukran jasiilan iyo habeen